wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya yuusuf maxamed ayaa kulmo midho dhal ah waxa uu la qaatay safiirka jamhuuriyadda talyaaniga ee u fadhiyo soomaaliya kulankan oo ka dhacay xarunta dhexe ee wasaaradda ayaa diiradda lagu saaray xoojinta hay-adaha shaqada dalka iyo horumarinta fursadaha shaqo ee soomaaliya wasiirka iyo safiirka ayaa si qoto dheer ugu wada hadlay sidii talyaanigu uu kordhin lahaa taageeradiisa gaar ahaan dhinacyada farsamada shaqo abuurka iyo horumarinta xirfadaha shaqada sidoo kale kulanka ayaa lagu falanqeeyey sidii loogu soo nooleyn lahaa xidhiirka istaraatiijiyadeed ee labada dal ee ku aadan horumarinta iyo arrimaha la xidhiira labada dhinac inta lagu guda jiray kulanka labada dhinac ayaa si wadajir ah waxa ay u xuseen muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga iyo xidhiirka u dhexeeyo labada waddan